gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale iyo daafuray wareejinta kawaanka hilibka suuqa dhamayaasiin cartan ee degmada dharkeenley munaasabadii weliba goobroog ku hayay gudoomiyaha degmada dharkeenley mas-uuliyiin ku darartay hay-adda faw oo ku qiib qaaday dhismaha kawaankan agaasimaha waxda suuqyada dowladda hoose ee xamar iyo qeybo shalgidisan ee bulshada degmada agaasimaha waxda suuqyada dowladda hoose ee xamar maxamed macalin dhiciso yaanku horeenku werbi marxaladooye martii dhismaha xaruntan iyo muhiimadii waxaa noo suurto galay in aan furno oo xarigga uu duqa magaalada uu ka jaro kawaanka dhammayaasiin oo hilibka waxaa shaqadiisu ay soo bilaabatay barnaamijkan broseskiisu labada kun labaatan iyo labada ayay soo bilaabatay wadahadal dhex maray maamulka gobolka iyo faw dadaal dheer oo runtii ayaa jiray bulshada oo kawaankan ku nool maalintii kawaankan la imaanayay aad ba u liito uu foolxumaa waxaa dhacday xitaa inay bulshadu diideen inna la dhiso ayagoo aaminsanaa inaan guushaan la gaari karin waxaa laga sameeyey naqshad naqshaddaa markii la sameey dood ayaa laga galay oo injineerada gobolka iyo injineera faw ka socda ay furiisteen sidoo kale waliba meelisee ku hadalay gudoomiyaha degmada dharkeenley yuusuf maxamuud cali usoona sheegay inti kawaankan uu sameeyey la kasaara doona caqabadooyi jarejareena ee mudana gudoomiye ee kawaankan markii la dhagax dhigay oo dayactirka lagu sameynayay aniga agaasimaha shaqo badan iyo dagaal badan iyo muran badan aan soo marnay ilaahay waa nagu guuleeyey markii hore waxuu ahay afartan miis albaabaa xirnaay oo afar miis ku jirtay albaabkii maadaama la dumiyey waxaa laga dhigay afartan iyo siddeed waxbaa noo soo zaa'iday wax nagama naaqosin mudana gudoomiye waxaana diyaar u nahay talada iyo tusaalada iyo awaamirta aadna fartay inaan fulinno suuq bocle waa suuq weyn oo ka mid ah suuqyada magaalada u waaweyn warqaddii aad soo saartay waana soo gaartay way ahayd in waddooyinka la furo bulkiita laga dhiga la casriyeeyo ayadina diyaara u nahay inaan ka shaqayno agaasimaha waa ka wada hadalnay dadka suuqana waxay diyaar u yihiin inay suuqooda dhistaan uga dambayntii gudoomiyaha gobolka banaadir ee naduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo munaasabadda ku hadal yeeshay inti reedan dhisowgala ka sameeyay kawaanka uusoo qaybka iyo qorshaala ku hormaryow suuqyada iyo ganacsiga magaalada muqdisho waa maalin kale oo taariikhi ah oo ka mid ah maalmihii waxqabadka iyo horumarka caasimadda magaalada muqdisho oo maalin baa in aan ku daraynay inta aan joogno cid kastana ay waajib ay ku tahay inta ay joogto inay waxay qaban karta ay qabato waxaan halkan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa mas-uulka ugu sarreeya faw ee nala joogo saakay halkan oo naga soo qayb galaya xarigjarka mashruuca kawaanka suuqa dhammayaasiin cartan oo runtii ah kawaan taariikhi ah suuq taariikhi ah inaan dayactirkiisii ay gacan nagu siiyaan faw laakiin waxaan aaminsannaha mar kastaba iskutashi wax la yidhaahdo inaan annaga wax qabsanno waxna aan quruxsanno hadda wixii waa la dhisay laakiin haddii aan gacanta lagu haynin nadaafaddiisa ka warqabkiisa bilicdiisa haddaan gacanta lagu haynin wuxuu noqonayaa waa isbeddelayaa taasna waxaan leeyahay suuqleydu waa in lagu maamulaa lagana warhaayaa haddii ilaa yidhaahdo taas waxaan kaloon uga faa'iidaysanaynaa suuqa boocle waa suuq taariikhi ah oo qadiimi ah oo aan aqaanno waxaan rabnaa insha allaahu asigoo saan ka qurux badan inaan asigana aan xadhigga ka jarnaan rajaynaynaa waddooyinka loo furo dhismooyinka wax laga beddelo muddooyinkii inka dambi weliba degmooyinka gobolka banaadir ku dareeray reedandhasowla ka sameeyey kawaanada hilibka iyo malaayka oo muddo burburka jari si korlanqaada ganacsiga iyo dhaqaalaha magaalada muqdisho